farax diriye warsame gudoomiyaha degmada cadaado ee gobolka galgaduud maamulka galmudug ayaa waxa uu ugu baaqay bulshada magaalada cadaado in ay qeyb ka qaataan horumarinta magaalada waxaana uu si gaara u xusay in dhalinyarada haweenka iyo sidoo kale aqoon-yahanka iyo qeybaha bulshadu ay si wadajira isaga kaashadaan sidii loo xoojin lahaa horumarinta magaalada waxaan rabaa inaan ku dardaaranno dhallinyarada iyo odayaasha iyo culummada iyo haweenka iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa loo baahan yahay waxaa la joogaa xilligii la iskaashan lahaa la iskana kaashan lahaa horumarinta degmadan waxaan rajeynayaa intii qofku uu ama leexleexan karo ama uu wejiga ka dadbi karo shaqooyinka culuseedna hor yaalla waa soo qaadanay hadda waxaa la joogaa taymkii la iskaashan lahaa dhallinyaradana waxaan leenahay weliba dhallinyarada aqoon-yahanka ah degmada meelaan ka soo qaadanay hadda meelaan geyn meeshaas aan geynay haddii dib looga soo celiyana waxay qaadan doontaa anada three years ay qaadan doontaa in meeshaan la keeno meesha ay joogto tiimkii kasii wadi lahaa ha issii diyaariyeen meesha ay joogto dadkii kasii wadi lahaa ha sii diyaargaroobeen
dhanka kale faarax diriyo warsame guddoomiyaha degmada cadaado ayaa waxa uu soo hadal qaaday in ay jiraan dadaallo lagu horumarinayo magaalada islamarkaana ay dhowaan hirgeli doonaan xafiisyo ay ku shaqaynayaan waaxaha magaalada iyo sidoo kale jidad muhiim u ah isu socodka gaadiidka dadweynaha islamarkaana waxa uu tilmaamay in ay soo kordhin doonaan canshuur lagu horumarinayo magaalada kulmadan oo kalena waa badin doona haddii alla idmo gaar ahaan meesha sensitifeka ah oo aada isha lagu wada hayo oo lacagta soo xarootay ah waa soo bandhigi doona waxaana isku dayaynaa haddii alla idmo haddaan sharcigu noo diidin inaan meediyahaba kusoo bandhigna haddii alla idmo hadalkan ayuu guddoomiyuhu ka sheegay kulan ay su-aalo ku weydiinayeen dadweynaha magaaladaasi maamulka degmada cadaado ee gobolka galgaduud maamulka galmudug